asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed ee kheyrka jecel meel walba aad joogtaan waxaan ku sugannahay magaalada abakorey ee koonfurta ismaamulka wajeer waxaan soo booqannay hooyadan waayeelka ah ee duruuf ay ka muuqato hoy aan haysanin cid u shaqayso oo markaasi nolol maalmeedka reerka usoo dhicisana aysan haysanin ay ku xiriiraan haddana dad kale oo iyagana danyar ah oo aan xitaa u awoodin in ay markaasi xaaladeeda caafimaad la tacaalaan haddaba waxaan rabnaa hooyadan inay xaaladeeda nooga waranto ummadda islaamka ee kheyrka jecelna ay la hadasho baahideeda ay usoo bandhigato magacaaga saddexaad cabduul xuseen maxmed da'daada toddobaatan intee lagaa hayaa bal noo waran xaaladaada meesha lagaa haayo waan jabana xageed ka jaban tahay sintan meeqaa sano bishan afar ii ah afar bilood intaas habeenaan soo xanay sax xanuun ma kugu haysaa laa ilaaha illa allah darso anaa waa soo saacid haddaan fadhin laho waad fadhin laadahay hurdo ma heshaa hurda maahay marmar aan yara gamaama ogey sax hurda ma jirto sax maxaa lagu dhahay intee lagugu kabaa isbitaal aad ma lagu dhahay maxay ku dhaheen dhakhaatiirta isbitaaladee maxaadhi dhaawa ma jirto cid ayaa u shaqeeyaa ilaahay kasoko wax u shaqaynayo ma laha sax ilaahay xaggiisa may ka noosho adigii usoo dhaqdhaqaaqayana lugaa ka jaban tahay haa ilaahay ma ogi wax kale oo ugu shaqaynayo sax ma laha waa cid xaasoo isku burgood marka maxaad codsanaysaa maanta maxaad jeclaan lahayd in lagaa caawiyo lugtana in iqaado isbitaal igeeyo waxaa lagu tari karaa lagu tara imaam maxamed caddo koranka jabana aad baan kuu baahana yada oo kalena aad iyo aadaan kuugu baahana isa caawi haddaad caawin karto wax kasta isbitaal aad ugu baahana magacayga waa shamxaar rashiid maamadan ee soomaalidu waxay dhahdaa sadar muuqda su-aal ma leh waxaan mara duruufteeda caafimaad iyo duruufteeda noololba waxay ka muuqataa bilaanteeda muddo hadda aan u malayn afar bilood in laga joogaya maamadani sinka jabtay way kuftay waa ruux iska waayeelah nolosheedana kolkii hore aad bay isaga duruufaysnayd hase ahaatee ruux cagihiisa ku luuda unbuu ahaa ilaahay wuxuu qadaray marka inay kufto ay jabto ha jabtay maamadii iyadoo kolkii hore duruuf nololeed haysatay iyo haddana jabtay gabadhan oy dhashaa markayaa la joogta gabadhiina iyadana ruux dan ku dhaami ma ahayn xaas bay ahayd dunyana ma ayna lahayn iyadoo kolka hore sidaa haddan iyo haddana iyo maamadi kusoo kordhacday intaa waxaa kaloo sii dheerayd wiil ay dhashay waa sana kolka hore dan aan lahayn islaanta waa ka dhimatay ayadoo sidaas haddana waxay haysay ilmo rajooyin haddana haysay ilmihii rajooyinkaa haysay ayadii wataa waa jabtay ilmihiina waa kuwan kor jiifa kana artay hadda meesha jiifa arta waa kuwii rajooyinka ah kaa dambeeya ee hadday galalaa xalaa raayaha laga qaniinay marka dhibaatada iyo culayska jira meeshaas weeye waxaan ka codsanaynaa muslimiinta meel kastay joogaan wax kor jiri iyo wax gudaha joogaba maamadaas in wixii wax laga qaban kara nolosheeda iyo caafimaadkeeda in wax loola qabto isagaa iskale ruuxu wuxuu sadaqaysto ruuxi bini aadama ruuxii gurbada ka faydana ilaahay baa gurbadiisa akhriya ka fayda hayaatiisa adduunba maamada hadda baahida koowaada usii baahan tahay waxaa weeye isbitaal in la geeyo lugtaas markaasi rajister la saaro caafimaadku wuxuu ka qaban kara laga qabto waa baahida koowaad ee sii saaran weeye waxaana ka codsanhaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba muslimiinta meel kastay joogto ama madaxdaba ee dalka madaxdiisaba ama tan countida ha noqoto ama tan koraba ha noqoto ee nationalka in maamadaas caafimaadkeeda iyo nolosheeda wax laga qabto muslimiinta aqniyada hantida haystana iyagana ay sadaqaystaan hantidooda ay maamadaas wax kaga qabtaan caafimaadkeeda iyo nolosheedaba bismillahi raxmaan raxiim waa inta sheeka uu sheegay waa imaamka magaalada ninka hadda hadda haye maamadaas aad arkaysaan dhabankeeda aad ujeedaan muuqaalkeeda aad ujeedaan iyadoo markii hore darafo uu hayay iyo haddana sii jabtay gabar baa dul joogtaa habeen iyo maalinba afar biloodo ay jiifta aanan marna ka seexanin iyadana maamada ladaalika ma seexato gabadhana iyadana wax duruufo ay ku dhaanta ma laha waxaan u malaynaa meeshan dad baa xeerka jiji wax lagu kaba jiray waxba waa laga qaban waaye maadaama laga qaban waaye marka muslimiinta oo dhan dhammaantood meel ay joogaanba dal iyo dibiyadda waxaan cosi u nahay maamada iyada aha wax alla wixii caawin karo maaragtay jir muslim uu ku yaallo ee wax haasto waxaan ka codsanaynaa isbitaal extre ah ama nairobi ha ahaato ama gaarisa ha noqoto meel ay noqotoba dhammaan meel alla meesha loogala samri karo in la aadiyo dadkii ehelka ahaa oo korjoogana dad oo tabar ku dhaama ma aha ilmo rajooyin baa iyagana sii dulyaalaan cidda iyada ah hoyad ma laha ee wanaagsan oo ay ku hoyato wax kaloo hanti ahaayana ma laha waxayna ka jabtay sinta kinyeji wax waa lagu qaban waayey muslimiinta dhammaan waxaan ka codsanaynaa maamadaas nin walba wuxuu heli karo in maaragtay maamadaas uu ku caawiyo isbitaal weynay u baahan tahay abreshinay u baahan tahay maamadaas waxaan codsanaynaa muslimiinta meelay joogaanba dal iyo dibadba walaalayaalow maaragtay hala caawiyo maamadaas waxaa yeele adduunkan wax la iskugu taraa ma laha adduunkan ubaa wax la iskugu taraa aaqare waxba la iskuguma taraay wixii aada haysato wixii aada baxsatay unbaa ku anfacayiin wax allo waxaad baxsata unbaa ku anfacayiin walaalayaalow waxaan inka codsanaynaa bulsho ahaan in maaragtay maamadaas la caawiyo wixii lagu caawin kara lagu caawiyo